ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxib yaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ay nala socotaan oo noo dhegeysanaysaan saaxib yaal taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labada kun saddex iyo labaatanka kuna soo dhawaada wargeysyada waxyaalaha kala duwan ay qoraan oo halkan si toos aad uga dhegeysataan maalin walba marka laga reebo sabtada iyo xadda dhegeystayaal qeybaha dambana dhegeystayaashan fursadda u siiyaa siday kusoo kaakaceen kuwaa bariisteen maqalka idaacadda dhegeysta waa qeybaha dambe hadduu eebaha idmo idimka eebe laakiin markan waa dhegeystayaal wargeysada waxyaalaha kala duwan ay qoreen wargeyska gacanteeda saaka ku jira wargeyska daily nation wuxuu saaka halkan bogiisa shanaad iyo bogogal markaasi uu qoraya waxyaalaha markaasi xiiso fara badan ee saaka halkan iyo weliba inta badan waxyaalaha markaasi sida cadeymada rasmiga ah loo sugayo muxuu wargeyska ka ogyahay arrimaha siyaasadda u dhexeysa raila odinga iyo sidoo kale stephen calonzo misioga bogiisa shanaad ayaan si toosa dhegeysta loogu tegaynaa waxaa dabcan uu leeyahay aniga weli ma soo saarin oo ma soo xulanin colonzo misioka sanada labada kun laba iyo labaatanka shaqsiga u tartami doono xilka ugu sare madaxtinimada dhegeystayaal waxaa sidaas yiri raila omolo odinga sida wargeys bogiisa shanaad uu ku qorayo waraan ay arrintan markaasi ka taagneed dhegeystayaal cidda markaasi raila bedeli doonto cidda markaasi siyaasad ahaan oo markaasi ula wareegi doonto siyaasadiisa iyo weliba shaxdiisa siyaasadeed iyadoo arrimo fara badan marka hore markaasi lagu wada heshiiyey azimio lamoja raila waa azimio liida hogaamiyaha isbeysiga mucaarad ka dhegeysan ee raila odinga ayaa iska diiday in markaas uu soo dabcan soo qaado calonzo misioka sanada labada kun labaiyo labaatanka inuu markaasi kenya waa dabcan waa siyaasadiisa ee markaasi ku aadan arrimaha ee sanada labada kun todobai labaatan waa labada kun toddobai labaatanka dhegeystayaal maxay tahay arrintan waxaala hadda markaasi uu sheegay in raila odinga shakhsigan aysan soo qaadanaynin sidoo kale aysan soo xulanaynin oona ku sheegeen in waqti markaasi ay qaadan doonto laakiin lista ma ugu jiraa in markaasi calonzo misioka uu shaxda siyaasadda uu ciyaari doono sanada labada kun toddobiiy labaatanka muxuuna hadda markaasi ka baran karaa siyaasadda raila odinga waqtigan markaasi la joogo sidoo si baraaraha cadna markaasi u sheegay dhegeystayaal in markaasi uusan soo xulan doonin calonzo misioka william ruto dabcan wuxuu iska diiday dabcan wiper democratic movement calonzo misoka inuu markaasi wajihi karo ama sidoo kale iska difaaci karo madaxweynaha dalka hadda waa xilka haya dhegeystayaal sanada labada kun toddobiiy labaatanka waa william samoy ruto ruto ayaa isaga sidoo kale dhegeystayaal markaasi sida tooska u sharaxan oo markaasi sida caadadayna dabcan looga bartay in markaasi laba muddaxilood markaasi xilka ah ee markaas inta badan madaxda afrikaanka sidoo kale ay dhammaystaan sidoo kale shaksiga markaasi uu u tartami doono shantiisa markuu dhammaysto shanta kale wuxuu hadda markaasi sheegay sida laga soo xigtay de waa denis onyango oo markaasi afhayeenka dhegeysa raila odinga wuxuu sheegay odium ayaa markaasi hadda sheegay inuu markaasi waqtigan uusan soo qaadan doonin sidoo kalena uusan u qalmin inuu markaas la tartami karo william ruto sida laga soo xigtay waxay hadda markaasi sheegaysaa in cadeemo ah sidoo kale hadda iyadoo wadahadalada dhinacyada kala duwan markaas dhocdaan ay socdaan in waxyaalo far badan ay halkaasi mugdi markan gelin karaan iyo sidoo kale inay hadda xaqiiqada rasmiga uu heli karo calonzo misoka waxa uu markaasi u dadaalayo iyo waxa markaasi uu u xarbinayo iyo sababta markaasi hadalkan uga soo yeeray dabcan raila omolo odinga calonzo misioka ayaa hadda markaasi war arrintan markaasi ka soo bixin iyadoo looga fadhiyo war hadalkan markaasi soo baxay wargeyska saaka bogiisa shanaad uu qorayo iyo weliba cidda markaasi raila odinga uu markan hiigsanayo ciid shaksiga markaasuu soo qaadanayo ayaa hadda markaasi hadalaheen fara badan dhalinaysaa dhegeystayaal iyo markaas inuu asaga markaasi taagan yahay horaan bishii hore ee laga dabcan laga hayaa hadal markaasi kasoo yeeray raila omolo odinga uu sheegay dhegeystayaal in uu markaasi dadka beesha caalamka iyo sidoo kale hogaamiyaasha ugu sarsare qaarkood ee markaasi ku qasbayaan sidoo kale ku dirqinayaan inuu mar kale xilkaasi uu u tartamo sanada labada kun toddobiiy labaatanka waa sida markaasi raila odinga iyo xubno markaasi ka agdhow ay sheegeen tan ayaa hadda looga fadhiyaa waxyaalaha markaasi soo bixi doonto dhegeystayaal iyo weliba sida markaasi hawshay hadda noqon doonto iyo in sidoo kale uu markaasi gogasha u basan doono colonzo misioka shakhsiyaadka iyo in sidoo kale uu ku biiri karo xubnaha markaasi kenya kuwanza iyo in markaasi shakhsiyadiisa iyo sidoo kale uu markaasi gooni ahaan ugu tartami karo xilkan markaasi muranka faraha badan ee markaasi inta badan dhaliso markay imaato waqtigeeda dhegeystayaal iyadoo hadda waqtigeeda markaasi aan la gaarin iyo weliba hadalka markaasi ka soo baxay raila omolo odinga wargeyska dhegeystayaal bogiisa afraad iyo sidoo kale wargeyska bogiisa shanaad hadda waxaa markaas la sheegayaa in ay waxyaalo fara badan ay soo baxaan kadib baaritaano markaas la sameeyey weliba tiimkii markaasi ama guddiga markaasi xilka waqtigaasi hayay oo xubnihii markaasi madaxweynaha dalka uu soo magacaabay oo markaasi n m s oo xubnihii markaasi ka hoos shaqeynayay dabcan dowladda waa dowladda hoose ama countiga dhegeysa le nairobi ninka lagu magacaabo baadi oo markaasi cabdallah baadi iyo sidoo kale kinuda mbugwa susan mochache richard ingatia iyo sidoo kale waa kitahi gidinji ayaa sidoo kale dhegeystayaal dadka hadda markaasi wax laga weydiinayo lacago fara badan oo markaasi luntay iyo weliba qandaraasyo markaasi si qaldan loo bixiyey ee markaasi ku aadan isbitaalada caasimada dhegeystayaal kadib baaritaano markaasi la sameeyey daha laga qaaday marin xoogan oo markaasi ka dhacday sanad maaliyeedkii labada kun koob iyo labaatanka labada kun labiyo labaatanka riboodka sida ay soo saareen waxaa markaasi xubnahan hogaaminaya dhegeystayaal luteni generaali waa luten generaal badi oo markaasi uu xil saaray sidoo kale usoo magacaay waqtigaasi inuu markaasi howlaha iyo qabyada waxyaalaha markaasi caasimadda looga baahan yahay in wax markaasi ka qabto kana hoos shaqeeyo waa dabcan countiga waqtigaas uu hogaaminayay dabcan uu hogaaminayay mike mbuvi sonko laakiin hadda waxyaalo fara badan ayaa hadda laiskaga fadhiyaa sidoo kalena arrimo markaasi qaldan oo sidoo kale aan la qabanin lacagahooda markaasi lumeen ayaa hadda markaasi guddiga tiimka city hall isugu jeerayaan ciddii markaasi ka dambeysay lacag gaaraysa oo la bixinin ampaid ah biil oo gaarayso ilaa afar iyo toban bilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal waa afar iyo toban bilyan oo lacagta dalka ayaa lagu tilmaamay dhegeysta in hadda markaasi howlihii markaasi la doonaya oo lagu gimaday in lagu qabto laguna fuliyo ay markaasi sheegeen in aan waxba looga qabanin sidoo kalena ay markaasi mugdi ay ku jirto waxayna ku tilmaameen qandaraasyada iyo weliba mashaariicda inay markaasi si qaldan oo mugdi ah loo sameynaya mise loo fulinaya sida wargeyska boogiisa afraad iyo shanaad uu saa ka faahfaahin macluumaadka markaas uu ka qorayo nairobi metropolitan service n m s wixii loo yaqaan operationka ama halkan markaasi ka fulinayeen howlahooda waxay hadda markaasi ay sheegayaan in shakhsiyaadkan shanta kasoo hormuuqan doonaan tiimka guddiga baaritaanada waxayna markaasi wax laga weydiin doonaan lacagta faraha badan ee maqan iyo weliba waxyaalaha markaasi lagu qabtay int waxyaalaha lagu qabtay oo waxyaala markaasi waxyaalihii markaasi lagu qabtay ee aragga ah ama dabcan la taaban karo ama sidoo kale la arki karo waxyaalahaas ayay tilmaameen in hadda looga fadhiyo inay markaasi tiiba lacagtii ku baxday iyo marka meesha lagu dhisay meesha laga fuliyey iyo wixii lagu qabtay dhammaan ilaa markaasi xubin xumin ama halhal markaasi loo dul istaago sida wargeyska boggiisa afraad iyo shanaad baaritaanada odhitka ay soo sameeyeen dhegeystayaal halkaasi aad ka daalacan kartaa kana akhrisan kartaa wargeysadii waxyaalaha markaasi ugu dambeeyey dhegeystayaal warbixinada ee dhegeystayaal wargeyska dhegeystayaal asagana wuxuu saaka halkan qorayaa arrinta markaasi ku aadan dhulalka dhegeystayaal waxaana hadda markaasi sheegayaa in markaasi dhiig uu ku daadanayo sidoo kalena been ay meesha markaasi ku jirto iyo sidoo kale arrimo markaasi inta badan dad dhididskooda waa saddex shay dhegeystayaal dhiiga dhidids iyo sidoo kale been ayaa halkan markaas wargeyska saaka u qoray muxuu ula jeedaa dhegeystayaal halkan waxaa markaas wargeyska isla bogiisa waa dabcan wargeyska bogiisa afraad iyo shanaad wargeyska the standard kii hore daily nation u ahaa kanna waa the standard dhegeystayaal waxaa isagaa markaasi qoraya guri dad markaasi shacab lahaayeen ayaa markaas la sheegaya in si markaasi loo dabcan la dumiyo sidoo kalena la geliyo cagaf cagaf in markaasi la geliyo dhegeystayaal salka laga galay dhulka markaasi lalaf sameeyey waxaa taasi markaasi ka carooday madaxweyne ku-xigeenka rigaadiga shagwa halkaasoo la sheegay dadkiisa inay markaasi ay degnaayeen oo markaas dabcan inay inta badan uu la xiriiray sida ersiga regional commissionerga dhegeystayaal waxauu sidoo kale dadka markaas xubnaha ugu sarsaray dowladda uu markaasi la xiriiray balse lagu wargeliyey in markaas waxba aan lala wadaagin mase loo sheegin shakhsiyaadkaasi laakiin halkan waxaa markaas la sheegaya in awood iyo xoog halkaasi lagu galay waxaana markaasuu sheegay in hadda la doonayo baaritaano xoogan in lagu qaado sababta markaas arrintan markaasi loo fuliyey sida markaasi ku dhacday iyadoo dadka markaasi aan la wargelin sidoo kalena ku sheegay madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka inay tahay mid markaasi bini-aadinimada ka baxsan in falkaasi lagula kaco dadka halkaasi ku dhaqan dhegeysa sida wargeyska boggiisa afraad iyo shanaad uu halkan tilmaamayo dhulka ayaa dowladda markaasoo sheegay in ay leedahay oo sidoo kale la burburiyey oo markaas ay leedahay shirkadda loo yaqaana dhegeystayaal east african portland cement company oo adariva markaasi ku tala dhegeystayaal sida warbixinta markaasi ku sheegayso dhulkan waxay dowladda markaasi u dumisay shirkad ahaan in markaasi loo leeyahay shirkad ay leedahay laakiin waxaa la sheegaya in awood iyo sidoo kale dad markaasi buldoza ah dhegeystayaal iyo sidoo kale shakhsiyaad kale markaasi loo soo kaxaysay awood halkaasi markaasi loo geliyay cagacagaftana sidoo kale loo mariyey taasi hadda markaas walaac fara badan ka dhalatay iyo sidoo kale sida hadda hanaanka iyo huduladan markaas ay ugu shaqaynayso tan ayaa hadda markaas laga codsanaya ballanqaadka in markaas si dabcan nabadgelyo ah shakhsiyaadkaas markaas looloo loo dibdejiyo dhegeystayan sidoo kalena awooddii markaas halkaas loogu sheegay in cadeymaha markaas loo weydiiyo guddiga markaas u qaabilsan dhulalka dhegeysta republic land kuwa loo yaqaano waxaa markaas hadda la sheegay dhulkaas mavoco point in markaas loo bedelo meel markaas ay dabcan meel waa dabcan meel waa meel go-doon oo markaasi si naxariisla si naxariis darra ah dadka lagula kacay iyadoo markaasi lagu welgelinaya dadka halkaasi markaasi ku dhaqan waxaan hadda u baahannahay madaxweynaha wuxuu leeyahay waxaan hadda markaasi raadinay waxaan iminkan u baahannahay mise raadinaynaa dhegeystayaal inaan xaqiijino wixii markaasi sida naxaridarrada markaas oga dhacay iyadoo markaasi loo raacayn xishmadda ama qadarinta xuquuqda qofka markaasuu leeyahay iyo waxay markaasi tahayba iyo weliba lacagta qofka markaasi ka baxday waxaan u wada simannahay cadaaladda iyo sidoo kale waxaa indhaha markaasi inta badan nagu haysaa mana qabanaysaa sharciga dhegeystayaal waxaa sidaasi yidhi madaxweynaha dalka william ruuto waxaa hadda markaasi la raadinayaa ciddii markaasi ka dambeysay sida markaas dadka loo barakiciyey dhulka sababta marka hore ay markaasi shirkadan ay marka hore oga hadlin iyo weliba sababta hadda iyo cidda markaasi adeegsanayso iyo awoodda faraha badan ayaa hadda markaasi la isweydiinaya iyadoo shakhsiyaadka markaasi la sheegay inay tahay mid markaasi ugu xun dhibaatada waa shakhsiyaadka markaasi ku kacay dhibaatadan iyo shirkadahaasi waxaa hadda la tilmaamayaa dadkaasi in si xun markaasi loola dhaqmay iyadoo guryahooda markaasi la burburiyey ay deganaayeen dhegeystayaal lacagihii iyo khasaare markaas xooganna dhulka xitaa sidoo kale ka gashay sida wargeyska buggiisa afraad iyo shanaad uu qorayay wargeyska the standard dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib al dhammaantiin oad ku mahadsantahay sidoo wanaagsan oo quruxda badan markaas ay noo dhegeysanaysaan bal saaxiibadan goorrow qaadka telefoonada siinaya si ay kusoo kaakiceen kuwa bariistan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin suux wanaagsan aroori suban si wanaagsan aan filaya inaad kusoo kaakacdeen iskaga warqabtaan xaafadaha waa xaafadaha ama jaarka ama deriska dhegeystayaal aan sidoo kale dadka iska warqabaan intooda badan dhegeystayaal bal siday kusoo kaakaceen saaxiibada ayaan markan qadka telefoonka siinaya dhegeystayaal haddaba maxaa xiga arrimaha markaasi soo baxayo ama maxaa ka jira arrin markaasi lala xariirinaya dhegeystayaal shirkadaha dabcan ee markaasi waa shirkada hawaai ee ka howlgasha wadanka shiinaha in hadda markaasi xiriir sidoo kale qandaraas xoogan markaasi dhanka isgaarsiinta uula soo saxiixday madaxweynaha iyo weliba wadankani kenya sidoo kale shiinaha soo kala saxiixdeen arintaas isagana boggiisa lixaad wargeyska saa ka qoraya cilaaqada iyo xiriirka ee markaasi isgaarsiinta dhegeysta leh ee hadda mar waa qadka dabcan qeybta markaasi qadka isgaarsiinta dhegeystayaal iyo arrinta iyo waxyaalaha markaasi hadda xukuumadda ruto iyo sidoo kale xukuumadda benjin ay markaas hadda kala sixideen ee ku aadan iyo weliba ilaaqaadka iyo in markaasi shaksiyadiisa ay tahay iyo sidoo kale in xukuumadda ay tahay ayaa hadda markaasi lakala cadeen laakiin wargeyska ayaa buggiisa faahfaahin iyo macluumaad kala duwan halkaasi ku qoraya soo qabsan kartaa waana ka akhrisan kartaa dhegeysta laakiin markaan saaxiibada qaadka telefoonadan siiyo bal sida xaaladda iyo deegaanka iyo tuulada maqarida ay ku sugan yihiin sida ay tahay dhegeystayaal haddii qadka safaricom dhegeystayaal uu shaqeyn waayo kan kale ayaa noo shaqeynaya ee markaasi siddeetanka waa zero seven waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonka star f m suwax wanaagsan star f m suwax wanaagsan waan ka xumaa waan ka xumaa qadkaas ka gudbaa kan kalean siina star f m suwax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku salaam saaxib waa nin yidhahdo cumar khiyaar oo jooga magaalada mandhira soo dhowo cumarow alxamdulilah si wacanaa wanaagsan anigu waa berisanay nabadgelya waana sii jawiga aad ayaad u degan yahay idaacadda maqalkeeda aad ayaad u wanaagsan yahay wargeysada si wacan oo wanaagsan aan ula soconay aan u dhegaysanayni marka saaxib waxaa waaye ilaahay waxaan leenahay nabadgelya hana siiyo roob hana siiyo dhammaan waxaan leenahay dadka muslimiinta meel ay ku dhibaataysiin adduunka gaar ahaan sida falastiin waxaan leenahay allah u gargaara adiga iyo dhegaystayaalka saifan ku xiran kulli saaxib waa islaamaya
maraqyaar uu mahadsan yahay saaxiibkaasi mandheera walxigaha kale dhegeystayaal ka raali noqo safaricom weli ma shaqeynayo laakiin lambarka kale ayaa shaqeynaya kaasi ayaan saaxiibada wadaageyna dhegeystayaal bal cid weliba meeshay joogto ay ku sugan tahay bal kaas iga soo wac oo iga soo beegso sida hadda dhegeystihii horeeyey oo iga soo qayb qaatay soo dhowow subax wanaagsan waan ku salaamaya magacaaga hallo star f m star f m hallo waa tahay waan ka gudba isagana saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaasi iyo waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa waxbaha isku mashquulina lambarka kale lambarka kale aan ka qeyb qaadano waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan soo dhow walaale walaal subax wanaagsan waa tahay star f m maqleysaa waa tahay fadlan waxaan ka codsanayaa saaxiibada inay markaasi dhegeystayaasha kale aysan mashquulinin haddii markaasi aysan ka qeyb qaadanayn dhegeystaha kale aan siiyo waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxba kan kale safaricom dhegeystayaal isku mashquulinin haddaan kuu sheegayaa kan kale oo keliya siddeetanka ayaa noo shaqeynaya star f m soo dhowow star f m soo dhowow salaamaya subax wanaagsan
وعليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
يعني عيبش أغاني halkee ku sugan tahay
قاعد كسوانهاي ka waran saa kastee ku waabarisateen kusoo kaakacdeen
الحمد لله نوضع كعب بريسي سنة حنونان لما بقى إلهي أم هاد قال بر بر على عكاد ما هنا يبيه باني هو نلقى قط haye
على عالبيو بمان بير لسوق كان عندي شيء كنت وين لقى ولا دمين قدار ونا أبورنا كل وين لقى دمين تركت أنتي لقطة بيري دقيقة يا دمشق قدقة yaa geliyey taraktada
تركت الحاجة اللي عبد برة ري برة هذا برة وصل وقاي صباح الشهر oo dhulkaas ayagaa la wareegeen
ayaa kaa la wareegeen bahasha.
yaa xaq laakiin iniga ma ma xaqiijin kartaan ama reer barro keliya iska ma xaqiijin kartaan mise waa cidda unbaa iska eedeynaysaan
waayo waan xaqiijin karaa aadna umahadsan tahay shukran waa tahay xigaha kale qadka telefoonkan siiyo dhegeystaha kale qadka waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m soo dhowo magacaaga subax wanaagsan السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga مساء جلال ka waran meeshaa ku sugan tahay الحمد لله ونود haye برواقة الحمد لله haye ولا بين نقوي haye فقال الحمد لله هو المسك قضنا يا عمان maxaad qodanaysaa هو هو هو howel maxaa l- ma- hog الرب ما نعينا كوانا هو قضى الله بقول يا واحد زيتنا haye وكا aad ba mahadsan tahay shukran soo jeeda mahadsan yahay baliiju ku sugan yahay saaka wax kaloo la imaaday haddana oo leeyahay ho- waxa laqotuu leeyahay xigaha kale qadkaan siiyo isagana waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta lambarka kale safaricom ama zero twoga ka bilaabana dhegeysta lambarkaasi ee, qadka ayaa ka xun waa la habeen doona waa la hagaajin doona dhegeystayaal weli cilidiisa ayaa lagu mashquulsan yahay saaxiibka laakiin waxaan filayaa wax badan la bedeli doono la hagaajin doono qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
waa dhago walaalkay magacaygana waa wacan maxamed ka waran xagar dheera maasha allah xabar dheero runtii jawi degana lagu wabristo walaalkaali intaan ka warhaayo haye alxamdulilah rabi alcaalamiin Ee, jawi degana lagu jiraa runtii Mm, maasha allah kuleelna waan ku jirnaa ilaahayna soo qaboojiyo roob allahna oo keeno dhammaan dhegeystayaasha qaaliga ee star fm inta dhegeysanayso inta kale waa wada salaamayaa waxaan leeyahay inta muslimna xanuunsanna allah caafiyaan leh walaal qaali adigana subax wanaagsan arooriso banaaku leh adiga wariyaasha
shukran wacan adda mahadsantahay saxdiyo dhankaasi xeryaha qaxootida ee xagar dheera xigaha kale qadka aan siiyo isagana bal xaaladiisa iyo sida uu kusoo kacay dhegeystaha subax wanaagsan hallo star f m star f m waan ka xumahay qadku ka baxay Eh, bal inkastoo dhegeystayaasha een, waa tahay waa maqlaysaan dhegeysta la laskama maqlay telefoonkaas qadkaasi laskama maqlay kan kaloo ee teelka oo keliya shaqeynaya waa zero seven ama eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarkaas oo keliya ayaa shaqeynaya saaxiib iyaal waan ka raaligelinaya saaxiibada laakiin marka kale star f m soo dhawo subax wanaagsan halow star f m iska gaay fadlan adoo mahadsan waa tahay ka gudub saaxiibkaasi idaacadda star f m saaxiib ilaa dhegeysanaysaan ahlan wasahlan wamarxaban asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaad barnaamijka arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraarika ayaad ka dhegeysataan saaxib yaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba inala socotaan inoo dhegeysanaysaan taariikhda saaka waxay ku beegan tahay kusuga dhibcan ay tahay waa toddoba iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin talaadaha arrimaha gargaarka biniaadinimada kaxujida barnaamijka ugu baratay inta badan dhegeystayaal waxaana saaxiibada dhegeystayaal la wadaagnaa qodobada markaasi ugu weyn markaasi isla dabcan aan kasoo xigno sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta u n ocha hay-adaha qaxootiyada uqaabilsan ama hay-adda qaxootiyada uqaabilsan dhegeystan u n c r hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda feeraha faw hay-adda markaas caruurta uqaabilsan save the children iyo sidoo kale hay-adda caruurta isla sidoo kale caafimaadka iyo sidoo kale uqaabilsan arrimaha waxbarashada unicef arrimahaasi ayaan dhegeystaa dhegeystayaasha ayaanula wadaagnaa talaado weliba xogaha iyo waxyaalaha markaasi ugu dambeysay dhegeystayaal iyo weliba dhanka soomaaliya kenya iyo sidoo kale gaza oo ayagana sidoo kale warbixino kala duwan markaasi laga qorayo saaxiibayaal dhegeystayaal arrimahaasn isla eegi doona barnaamijka intuu hawada ku jiro anigoo ah yuusuf bakd ayaan ii daadiin doonaa nila socodsiin doona hadduu eebaha dhegeysanimo ilaa iyo tobanka barqnimo inta laga gaarayo adigana ad ku mahadsan tahay dhegeystayaal marna mawjada iska bedelan dadka markaasi aadka u daneeya xiisaya arrimaha gargaarka biniadnimada ee qaxootiyada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo baxayso ama soo baxayaan si aan xogaha iyo warbixinada markaas isbuuclaha aan ugu dabageyno dhegeystayaasha ku mahadsan tahay dhegeystayaal haddaba haddaad ku sugan tahay dhegeystayaal dhankaasi waa mandheera baled xaawo suufta baniisa raamu lafey waxaa naga dhegeysanaysaan saaxib yaalama dhegeystayaal sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad wajeeriya habasweyne ku sugantan waa sagaashan toddoba dhibic saddex gaarisa xeryaha qaxootiyada dhadhaab taanaarifa iyo masalaani iyo sidoo kale faafi iyo qaxootiga waa sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal mumbaasina waxigeed waa hal ibar saddex dhibic shan nairobi waa hal ibar shan dhibic sagan waa hal ibar shan dhibic sagaal nairobi marsaabit mooyaale etoobiya xuduudeeda sideetan toddoba dhibic toddoba isyeelo balanbala meeru madowgaashina waa hal ibar laba dhibic saddex muqdisho idaacaduhuba wadaagtunan ahay dhegeystuloa sagaashan toddoba dhibic ciber w w w star f m c o k halkaasaad nagala socon kartaan applicationka abka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari kuwa mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay dhegeysta barmarkan warbixinada iyo weliba waxyaalaha kala duwan markaas qoreen haddii aan dhegeystayaasha la wadaagna dhegeysta lamakin laakiin markan dhegeystan intaa taasi aanu gudagelin markan iyo ogolaada inaan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar weliba waxay markaasi macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan ama ay ku faraxsan yihiin dhegeysta macaamiisha safaricom waxay markaasi waxay haystaan fursado markaas u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g oo ay markaasi ku iibsan karaan labaatan shilin maalin weliba kama ama dabcan waxaana shirkadda ay ku leedahay hama katululu dabcan waa ka gur telefoonka markaasi niclaha safaricom waxay doonaysaa inay macaamiisheeda markaasi ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka waxaa hadda dhegeysa ad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union ray oo ah waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin sida horaanba inta badan aad ku maqli jirteen dhegeystayaal fursadan ayaa keli waxaa ka faaideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka iyo two g three g four g hama katolulu haddaba dhegeyste waxaa la dhahaa lipa mdhogo mdhogo micneeda markaasi tahay inaad si tartiib tartiiba iskaga bixin karta adeegan oona markaasi si tartiib qasaba deg deg aan markaasi kugu jirin tusaale adeega markaa haysato dhegeysta waa telefoonka casriga internetka ad u isticmaali karto waxaad ka faaideysan karta waxyaaba fara badan inaad markaas barto xirfadaha kala duwan cusub dhegeystayaal inaad sidoo kale tilmaamaha qaarinada wax badan goglaha ka raadsan karto sabari iyo waxyaala markaasi kala duwan aad ku qaadan karto waxaa dabcan inta badan dadka ay markaasi kaga faysaan waxyaala markaasi inta badan aysan haysanin waxaana kamid sida markaasi gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyada kala duwan dabcan sidoo kale waxyaaba fara badan dadka intooda u baahan yihiin qaabka markaasi online-ka qofka wuxuu ka baran karo ka raadsan kara dhegeystayaal sidoo kale qofka uu ka dabcan uu saaxiibo ama xiriir kala duwan uu ka samaysan karo sidoo kale telefoonka wuxuu markaas wataa inaad dad horaan a isweyseen oo markaas kala fogaateen inaa markaas video call aska wici kartaan dhegeysta macaamiisha waxay markaas laga doonaya inay firiyaan in u qalmaan telefoonka new new ray bro iyo in kaleeto fursada lipamdhogo tan waxay markaas micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iideysan doonto wejiga markaas hore lipamdhogo mdhogo dhegeystayaal sida si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five of hash kadibna xulo lipamdhogo mdhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaweysa safaricom markaad lacagta hesho waana inaad markaas sida ugu dhaqsiya badan al ku bixisaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaris ah waa deposit dhegeystayaal halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa adigana inaad si tartiib aad u bixiso lacagta maskaga bixiso haddii aadan fursadan u haysanin inaad hesho waxay micneedu markaasi tahay inaad haysato telefoon casri waana diirada la saara dadka aan haysanin telefoonka casriga sida ugu gaadho maanta ka heli kartaa qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xolo dhipa mdhogo mdhogo dhegeysta star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta barnaamijka dib aan ugu soo noqono dhegeyste bal sida iyo xaaladaha markaasi hadda yihiin bal markan soomaaliya aan ku hormaraynaa kadib abaaro dabcan aada u ballaaran oo iyo weliba taarikh markaasi ku reebtay waa dabcan abaare iyo weliba dhibaato fajax xogan inta muddooyinka waa sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii labada kun labiyo labaatanka soomaaliya waxay hadda markaas u hiilisay dabcan robabka ama dabcan dabcan loo heelan yahay sidoo kale dadka looga digayaa inay markaasi feejignaan xoogan markaas ay sameeyaan weliba qeybta markaas elnino socdaasha ayaa kadhigaysa ka digaysaa in robab elninoga ay aada markaas u daan oo la filayo inay bilowdaan bilaha oktoobar dhegeysa dhexdooda ilaa dabcan bilaha waa dhammaadka dhegeysa sanadkan december ay dhalan doonaan fatahaado daran koonfurta weliba bartamaha soomaaliya sida markaas ay ku sheegeen hay-da markaas u qaabilsan cimilada iyo sidoo kale waa dabcan waa oja iyo weliba walvision maalinta khamiista dabcan toddobaadada soo socda ayaa markaasi magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay markaasi ka da-ay roobab xoogan dabcan waxaa ka da-ay waa mamnihii aan soo dhaafnay ka da-en roobab xoogan oo socdeen ugu yaraan laba iyo toban saacadood roobkaasi oo bilowday fidnimadii arbacadii aynu soo dhaafnay ayaa socday habeenkii ilaa iyo subaxnimadii khamiista kuwaasoo sabay daadad ka dhashay roobabka da-ay halkaas iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray kaabayaasha dhanka dhaqaalaha waxaanu markaas aragnay baydhabo laba iyo tobankii saacee lasoo dhaafay waxay tilmaamayeen tilmaam cad u ahayd waxa soo socdo ayuu yiri axmed isaaq oo ah maamulaha barnaamijka wal vision ee koonfurta galbeed ee soomaaliya roobabka xoogan ee da-aya ayaa biyodhigay dhismayaal buundada weyn iyo sidoo kale waddooyinka weyn iyo waddooyinka magaalada baydhabo ay ka digeen ay markaas ay ka dhigan tahay kuwa markaas aan la mari karin sidoo kalena xakadgeliyey isku socodka dadka runtii maalintaasi shaqaalahaynu ma aysan gelin karin xafiisyada sababtoo ah buundadu weyn iyo waddada markaasi xafiiska ayaa daad waa daad qaaday axmed ayaa yiri arrintaasi robabka celcelis ahaan ee ka sareeya la saadaaliyey waxaa laga cabsi qabaa in robabka xaddhaaf ah ay sidoo kale curashadooda xilliga deyrta ee soomaaliya inta badan ee la diiwaangelin doono inta u dhexeyso bilaha oktoobar ilaa iyo december ay ka dhici dabcan ay kiciyaan daad aad waa daadad aada u badan dabcan gargaar biniaadanima oo ay markaas keliya ku ekeen magaalada baydhabo balse qeybo ka mid ah dalka daad aada dad markaas aada u nugul ayaa arrintan ay saameyn doontaa waa daadaha ama daadska dhegeystayaal ama waxaa laga filayo in ay beerta biyo badan ama deeraha markaas biyaha badan ay aada ku da-aan zubeyr abubakar axmed oo ah oo dabcan kormeeraha xarunta caafimaadka oo imaamusha wal vision ay ku taalla bartamaha mid kamid ah dabcan digsimooyinka barakacyaasha tan iyo labadii kun lixiyo tobankii ayaa yiri sida roobka u da-ay arbacadii waxaa ognahay in elnino uu nala joogo oo sidoo kale taasi ay suurtagal ay taha waqti walba inay markaasi wax dhici karaan ama isbedeli karaan maan arag roobab culus oo tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu yiri zubeyr abubakar axmed khamiistii qaar ka mid ah shaqaalaha rugta caafimaadka ayaa iska xaadiriyey ama iska xaadirin waayey shaqada sababtoo ah wadooyinka oo aan markaasi la geli karin taasoo ku qasabtay rugta caafimaadka inay markaasi joojiso howlaheedii gaarka ah haddii tan ay sii socoto waxay si xun u saameyn doontaa adeegyada zubeyr ayaa yiri in durbo waxaa naga soo gaaray walaac xubnaha markaas bulshada ku aadan korarka kaneecada sidoo kalena qufaca caruurta la keenay rugta caafimaadka ama xarumaha caafimaad ayaa kor usii kacay ayuu yiri dhegeystayaal soomaaliya elnino ayaa la xiriiriyey fatahaado iyo weliba robab xoogan gaar ahaana gobolada markaasi koonfureed ee dalka iyo weliba abaaro ka dhacay gobolada waqooyiga robabka ayaa dilay ugu yaraan laba qof oo markaasi saameeyey ku dhowaad ilaa isdeed toban kun oo qoys oo ku noolaa sad boqol soddon iyo lix deegaan oo ku nool ama ku nool yihiin dad barakacyaal ah waxyeelo soo gaaray ugu yaraan saddex boqol oo xaruma oo fayadhowra oo ku yaala dabcan degsimooyinka tan waa sida ku cad wargelinta flash ee uu u diyaargaroobay xafiiska isku xirka arrimaha bini-aadinimada ee oja ee soomaaliya iyadoo markaasi la kaashanayso howlwadeenada biniaadanimada waa howlwadeenayaasha biniaadanimada iyo sidoo kale dabcan mas-uuliyiinta iyo ay markaasi kamid yihiin isku dabaridka xerada waa xerada iyo sidoo kale maareynta xerooyinka oo ay markaasi ka waramaan xaaladaha laga bilaabo toddobada oktoobar dhegeystayaal bishaynu waa dabcan taariikhda waa usbuuciyaan soo dhaafnay ilaa iyo sanadka dhammaadkiisa labada kun saddex iyo labaatanka roobabka ayaa ilaa iyo hadda barakiciyay ugu yaraan sideetan iyo lix kun oo qof oo markaasi ku nool baydhabo tirooyinka ayaa la badinayaa inay intaasi ka badan karaan sababtoo ah kuma jiraan deegeemooyinka kale ee maamulka koonfur galbeed oo sidoo kale roobab ay ka da-een inkastoo aysan gaarsiisanayn inta lagu arkay magaalada baydhabo meelaha ugu badan ay markaasi ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxaa markaasi ka mida tuulooyinka hoostega magaalooyinka baydhabo iyo weliba kuwa mara wadada markaasi ay maraan biyaha fatahaadaha webiga shabeelle degsimooyinka dadka gudaha ku barakay ee i d bska loo yaqaana barakacayaasha ayaa sidoo kale ahaa mid aada u dhib badan ofisku barakacyaashu ayaa markaa soo gaaray dhibaato ugu badan kadib markii ay abaartu soo fool saartay waqti aan oo aada uga fogeyn haddana waxaa soo wayahay khatar kale oo noloshooda ilis wax kasta oo ay yar oo hanti ah oo ay markaas haysteen haddana qalqal ama dhibaato ku imaan karto dhegeysta haddii rooba roobka elnina uu do-o baydhabo waa magaalada labaad ee ugu tirada badan ee dadka barakacyaasha ah ee dalka marka laga reebo muqdisho roobku waxay kasii dari doonaan xaaladahooda ama kuwa kusii kordhin doonaan ayaa lagu yiri wal vision waxay markaasi la shaqeynaysaa howlwadeelada kale ee biniaadanimada waxaay markaasi ka qayb qaadanayaan ama ka qeyb qaadanayaan shirkadaha iskudubridka hay-adaha deg dega oo waxay markaasi kicinaysaa qorshayaal wax ka qabashada si wax looga qabto baahida deg deg ah ee kuwa markaasi imikan saameyn doonto waxaa helnaa war markaasi sheegaya webiga shabeelle waa webiga shabeelle oo markaasi ka bilaabma buraleyda etoobiya kadibna ugu gudba dhanka koonfur bari ee soomaaliya uu sare u kacayo taasina waxay dhibaato u geyn doontaa dadka ku nool wadada u mari lahaa ama u mari lahaa alex yoko agaasimaha wal vision ee soomaaliya ayaa taasi sidaasi tiri ayadana waxaan isku diyaarinaynaa inaan markaasi si habboon uga jawaabno gaar ahaana meelaha aan markaasi howlwaaan howlaheenna ka wadanno waxaan aqoonsannahay laba boqol iyo konton lix goobood oo fatahaaduhu ka dhacaan ama ka dhacayaan oo markaasi geel gobolka gedo hiirshabeelle waxaana markaasi diyaarinay dabcan diyaarinay nafaqeynta caafimaadka iyo weliba sahayda biyaha nadaafada iyo weliba waa dabcan nadaafada si wax markaas looga qabto meelaha fatahaaduhu ay aadka u saameeyeen ama u saameyn doonaan ama unugul yihiin hobuhu eedagto in la galo waxaa markaas la kaashanayna howlwadeenaha kooxda markaasi saadka si aan markaasi ugu soo qaadno muqdisho iyo weliba kismaayo xarume waa xarunteena markaas ugu muhiimsan sida ay ku tiri alex waxay waa maxay elnino inta badan maxaa laga fahamsan yahay dhegeystayaal elnino waxaa markaas lagu sifeeya kuleyl aan markaasi caadi ahayn oo markaasi ku yimaado dusha sare ee badda ee bartamaheeda iyo weliba bari ee bartamaha badweynta basifikada taasoo ugu wacan tahay dabcan waa daciifnimada waa daciifnimada dhegeystayaal ee qofka markaas ku imaanka mise dabeelaha ay inta badan wataan bariga afrika saameynta kuleylka ahi waxay inta badan soo bandhigtaa qaab roob loo xoojiyey in markaasi lagu jiro roobka da-aya inta u dhexeysa oktoobar ilaa iyo december roobkan la xoojiyey ee inta badan keena fatahaada bobiga iyo weliba biyaha ogaa oogada sare sidoo kalena daad xoogan oo ka keena luminta dhulka dabcan beeraleyda cudurada dilaaca iyo sidoo kale barakaca qoysaska ku nool meelaha khatarta ah ee markaasi fatahaadaha markaasi ka dhashaan warbixinta waxay markaasi tilmaamaysaa inay markaasi waqti walba iyadoo qorax ay jirto ee roobka imaan karaan iyadoo sidoo kale qorax ay jirin in sidoo kale roobka imaan karaan waqti waliba markaas imaan karaan sidoo kale kutashi aysan qabin roobabka markaasi fatahaadaha keeni kara ee elnino elnino ayaa inta badan soomaalida waxay markaasi ku dhacday kun sagaal boqol sagaashan todobadii ilaa iyo labada kun iyo lixdii waxaa markaasi dhibaato xoogan kasoo kala gaartay gobolada markaasi kala duwan ee soomaaliya iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari kenya iyo etoobiya qeybo markaasi ka mid ah inay markaasi dhibaato xoogan ay kasoo gaartay keensana fatahaado barakac iyo dhibaato iyo weliba saameyn inta badan ay markaasi wataan biyahaasi fatahaadaha ee elnino dhegeysalama deerta biyo badan waqtiga markaasi dadka inta badan oo la baxeen ama ay u yaqaanaan dhegeystayaal xamdi gurey stuudiyaha labaad warkii ayaa la gaaray dhegeystayaal ee sagaalkii subaxnimo aan isku soo laaban doonaa qodobo kale markaasi daha markaasi miiska noo saaran dhegeystayaal sii garfoon doona kasii hadli doonaa weliba hay-adaha markaasi kala duwan waxyaalaha ay soo qoran bugugooda rasmiga ah ee markaasi barta ay ku leeyihiin waa dabcan barta internetka ay ku leeyihiin dhegeystayaal bal arrimaha halkaasi aan kasii ambaqaadno arrimaha gargaarka ee binaadamnimada qaxootiyada waqtigan markan walaan fiirino dhegeystayaal bal hayada cunada adduunka w f b maxay markaasi ka diyaaratay arrimaha ku saabsan dhankaas iyo falastiin iyo gaza cunto qeybin ayaa ka socota gaza iyo weliba daanta galbeed ee si looga jawaabo baahida sii kordhaysa kadib markii ay si weyn usii xumaatay colaada taasoo loo arkay ama la arkay ku dhowaad ilaa iyo laba boqol lixdan iyo afar kun oo qof ay markaasi ku barakacay ama ka barakaceen gaza ilaa iyo dhegeystaal maalintii shalay too u dambeysay isla markiiba kadib korarka colaadaha barnaamijka cunada adduunka w f b ayaa bilowday inay markaasi in ay u qaybiso rooti dabcan iyo cunto waa cunto iyo rooti ay cunaan ama diyaarsan ay cunaan ku dhowaad ilaa iyo boqol kun oo qof oo markaasi magangelyo usoo galay hoyga hayda gargaarkaas iyo shaqaalaha ee qaramada midoobey ee gaza howlgalye waa dabcan howlgallada degdeg ah waxaa markaas u higsanaya inaan markaasi siino noolal muhiim ah oo markaas cunno ah inka badan ilaa iyo sideed boqol oo kun oo qof sida warbixinta ay ku sheegtay hay-adda qaramada midoobe qaabilsan cunnada adduunka w f b xaaladda waa mid aada u xun ayuu yidhi samiir cabduljabeer madaxa w f b ee falastiiniyiinta waxaan joognaa dhulka waxaan samaynaynaa wax walba oo aan markaas awoodno si aan u hubinno dadka u badan ama u baahan gargaarka kuwa ka cararay guryahooda kuwa ku nool hoyiga in ama hoyla-aanta ahlegeysa inay helaan cunto iyo weliba caawin oo ay markaas u baahan yihiin si ay markaas si ay markaas u noolaadaan waa caawinitaanka waxaanu markaas ku bixin doonaa dabcan foger electroniga si ay dadka oo ay cuntada ugu markaas ugu soo iibsadaan dabcan dukaamada weli markaas shaqeynayo w f b waxa ay markaas aada uga walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa israa'iil iyo weliba dowladda falastiiniyiinta ay saameynta colaadaha markaas ay ku leedahay dadka rayidkaa dhegeystayaal waxaan sameynaynaa wax walba oo aan markaas awoodno laakiin dhowaan sahayda cuntada iyo weliba baahiyada asaasiga ee gaza ayaa dhammaan doona ayuu yidhi abduljabaar waxaan u baahannahay inaan markaas awoodno inaan taageerno ka helno dadka iyo dhibaatada u helno dadka dhibaatadu ay aada ku saameysay waa tiradooda ay markaasi kor u kacday maalin tiradooda sare usii kacayso maalin kasta sida uu tilmaamay waxaan u baahannahay dabcan gargaar badbaado leh oo markaasi ay dadka u xaniba yihiin w f b waxay markaasi ka baqaysaa in la helo gargaar biniaadinimo oo markaas ku baaqaysa in la helo gargaar dabcan bini-aadinimo ah oo deg deg ah xuduuda furan iyo weliba in laga ilaaliyo duqeymaha waxaan sidoo kale ka codsanaynaa marinka ammaan ama marin markaasi ammaan ah oo ay markaasi xanibnayn ama dhibaato sidoo kale kasoo gaari karaan shaqaalaha iyo dadka rayidka waa arrimaha markaasi biniaadinimada iyada loo ilaalinayo burburinta kaabayaasha iyo weliba wadooyinka gaza ayaa dabcan caqabad ku ah adeegyada biniaadinimada waa howlwadeennada hay-adda qaramada midoobay ayaa ka warbixiyay burbur soo gaaray dhowr xarumood oo daryeel caafimaada iyo weliba iskuullada hay-adda gargaarka iyo weliba shaqaalaha ee qaramada midoobey ee hadda markaas u adeegaya dabcan gaabad ahaan tirada dukaamo oo markaas dadka soodabcan soo food saartay gaabad xoogan dadka hadda markaas ay ka qabaan dhibaatada iyo culeysyada ee hadda markaas gargaarka ay dareen dadka aysan haysanin aynaysan dareemayna dhegeystayaal waxaana markaasi sheegana hay-adda gargaarka cunada adduunka w f b ayaa markaasi burburay dabcan ayaa waxaa markaasi waa ilo ayaa markaasi sheegayaan in dhibaatadii caqabadaha weli ay markaasi taagan tahay waxaana heeltaan ay markaasi dabcan maalgelinta ayaa hadda sheegaysa in la kordhinayo sidoo kalena muhiim ah haddii markaasi w f b ay sii wado taageerada dadka loogu baahan yahay ama dadka markaasi aada ugu baahan wejiga ugu dambeeya ee iskahormaadyada ayaa markaasi ka dhashay dabcan dhaqaale yaraan daran taasoo bishii bilihii markaasi juun dabcan ku qasabtay w f b inay markaasi jirto kaalmadii muhiimka ah ay siin jirtay kumanaan qoys oo falastiiniyiin ah oo aadka ugu nugul una baahan gargaar w f b waxay u baahan tahay ilaa iyo waa toddoba iyo toban dhibic saddex milyan oo lacagta doolarka mareykanka si deg deg ah ee afarta toddobaad ee soo socota si wax markaas looga qabto xaaladaha deg deg ah ee wadar ahaan waxay markaas u baahan tahay ilaa iyo afartan iyo afar sideed waa afartan iyo afar dhibic sideed milyan oo doolarka mareykanka lix bilood ay soo socoto jawaab celinta deg deg ah oo hal bil ah ilaa iyo lix bilood oo gargaar joogto ah xerarka sugnaanta la-aanta cuntada ayaa mar hore ahaa mid aada markaas u sarreeya ka hor inta uusan markaas iska hormaadku xoogeyn uusan xoogeysan iyadoo saddex meelood meel dadka falastiiniyiinta hal dhibic sideed milyan oo soo food saartay dhegeysaal cunayari sida warbixinta markaas ay aada u hadda markaas ay sheegayso taageerayaasha deg deg ah ee markaas ay qorsheynaan waxay ka kooban tahay wixii hadda markaas lagu taageeraya rooti cunno markaasi qalalan si loo siiyo dad gaaraya ilaa iyo laba boqol oo kun oo qof oo gudaha markaasi ku barakacay ku jiraan hoyga way ku soo carareen hoyga qaramada midoobey lacag cadaan oo markaasi ay ku dukaamaysan karaan ilaa loogu talagay dad gaaraya boqol kun oo qof oo ka baxsan hoyga cuntada nooca markaasi la siinayo saddex boqol oo kun oo qof oo markaasi ku nool bulshooyinka martida markaasi loo yahay yuuriba gargaar cuno yuuriba lacag cadaan ah oo markaas la siiyey ilaa iyo laba boqol iyo shan kun oo qof oo qoys oo ay markaasi hore u taageeri jirtay hay-adda cunada adduunka w f p sida warbixinta saaka warbixinta markaas ay kaga hadashay hay-da hay-adaha qaramada midoobay dhegeystayaal isla unicef waxay warbixin ayadan markaasi ka hadashay dhibaatada waa dhibaatada markaasi kaabuul ka taagan iyo weliba sida markaasi xaaladan iyo weliba saameynta xoogan ee hadda markaasi dowladda uga taagan tahay marka loo imaado loo fiiriyo caruurta qeybteeda waana mid markaasi hadda walaaceeda ay ka sheeganayso ama ay ku tilmaamayso inaysan markan loo dulqaadan karin waxyaalaha markaasi gabalfurada iyo dhibaatadii culeysyada markaasi hadda caruurta dunida ay dareemayaan in ka badan ilaa iyo sagaashan boqolkiiba dadka lagu soo waramayo in lagu dilay dabcan waa dabcan ku dhintay dhulgariirkii ugu dambeeyey afghanistan ayaa waxaa ay ahaayeen haween iyo caruur degmada zinda ojanzinda ojan oo keliya in ka badan ilaa iyo koob iyo toban koob iyo toban kun iyo shan boqol oo qof ayaa markaasi lagu arkay guryahooda oo si buuxda markaas u fadhiisteen ama ay u dameyn dhegeystayaal taasu micnahay tahay inay markaas caruurta dunida hadda dhibaato xoogan ay haysato iyadoo markaasi dhulgariirka qeyb markaasi ka tahay sidoo kalena qeyba ka tahay dagaalada markaasi duqeymaha markaasi dunida ka socoto afduubka caruurta lagula kacayo jirdilka dilka iyo kofsiga markaas inay noqoto mid caadi hadda caruurtu noqotay dhegeystayaal iyadoo dabcan laba dhulgariiro cabirkiisa lagu qiyaasay inuu yahay lix dhibic saddex uu gobolka ruuxay muddo shan maalmood ah iyo weliba in ka badan hal waa kun qof oo markaasi ay ku dhinteen waxaa jira kumanaan kale oo markaas u baahan gargaar deg deg ah oo nafaqa loogu badbaadin oo doonayo markaas in la badbaadiyo unicef waxay bilowday racfaan waxay bilowday markaas waa maalgelin markaas wax lagu aruurinayo ilaa iyo lacag labaatan milyan oo bilow ah oo markaas ay ku jiraan gargaarka deg deg ah daryeelka deg dega iyo sidoo kale dhaawaca dhalaanka dhaawaca markaasi soo gaara dhallaanka caruurta dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka labaduba xarumaha caafimaadka magaalooyinka weliba kooxaha caafimaadka wareega si ay wax loogu qabto looguna taageero taakuleen xooganna loogu sameeyo fouq celinta afka ayaa sidoo kale tilmaamaysa in si looga hortago ama looga jawaabo dilaaca shuban biyoodka ba-an oo ay markaas ugu daran tahay nidaamyada biyaha ee markaasi burburay oo markaasi dabcan waa dhulgariirka uu khasaaray dhibaato markaas ku keenay dhegeystayaal baaris dabcan baarista iyo weliba daaweynta caruurta oo ay markaasi saameysay nafaq xumada xirmooyinka dabcan nadaafada qoyska oo ay markaasi ku jiraan dabcan baararka sabuunta dharka markaasi lagu dhaqo iyo weliba saabuunta qubeyska iyo weliba agabka kale ee nadaafada shaqsiga ahaaneed dhiirigelinta nadaafada kasugow tani waxay markaasi waxay tahay waxay sidoo kale ay kale ka yareen doontaa halista cudurada dilaaca gargaar lacagees oo markaas lagu talagalay ilaa iyo kun afar boqol oo qoys oo ku nool zindajan oo ah markaas degmada ugu dhibka badan ee gobolka hereed taageerada cilmi nafsiyadeedka ee caruurta ayaa sidoo kale qeyb markaasi ka ayatan waalidka iyadoo markaas loo marayo meelo cusub oo caruurta dabcan saaxiib lagu noqon karo yoliba koritaankooda tirada markaasi shaqaalaha bulshada loo badinaya dhegeystayaal goobaha waxbarashada ee kumeel gaarka ayaa si loo hubiyo in waxbarashadu sii socon karto intayta unicef ayaa sameyneysaa qiimeynta dhismayaal dugsiyaal oo burburay oo hadda markaasi dooneyso in markana dib loo dhiso sidoo caruurta waxay ugu baran lahay mar kale iyadoo ay dabcan jiilaalka soo dhaca soo socdo ay heerku si fiican hoos ugu sii socdaan unicef waxay hadda aada uga walaacsan tahay caruurta weliba dhowrka bilood ee soo socota waxyaalaha markaasi ay la kulmi karayaan ama dhibaatada iyo xaaladaha xitaa dhulgariirka ka hor ka hor waxaa leeyahay bulshooyinka waxay markaas horeba u dhibaataysnaayeen dhibaatooyinka oo markaas kamid a colaadu sidoo kale ammaan darada socdaalka abaarta barakaca iyo sidoo kale fakriga ayuu yiri roshman murtaza oo ah kusimaha wakiilka unicef ee afghanistan dhibaatooyinka hadda waa isku dhaceen taasoo abuurtay xaalad markaas biniaadinimo oo horey loo arag oo soo food saartay caruurta unicef weliba howlwadayaashooda waxay joogaan tan iyo maalintii ugu horeysay iyadoo ay bixinayeen gargaar dabcan oo dabgaar naafo lagu badbaadinawaa gargaar dadka markaasi lagu badbaadinaya kamid yihiin caruurta laakiin waxaan u baahannahay taageero dheeraad ah si aan markaas caruurta ugu keenno daryeel caafimaad ah ilaalinta iyo sidoo kale biyo nadiif ah ay markaasi aada ugu baahan yihiin maalgelinta codsigan ayuu markaas ogolaan doonta unicef inay markaas fuliso qorshaha wax ka qabadka wax kabedelka dhulgariirka saddexda bilood ee dabcan saddexda bilood ee markaas lagu beegsanayo ilaa iyo laba kun waa laba boqoraalli had waa laba boqol oo kun oo qof ay markaas ay ku jiraan sagaashan iyo lix kun oo caruur ah oo markaas ku nool degmooyinka ay sida aadkay u saameeyeen dhegeystayaal
waxaan kuu soo gudbinnaa warbixinno gaara oo kaa baahi tiraya dhan walba kuwaasi oo ay ka mid yihiin warbixinnada dalka gobolka waqooyi bari soomaaliya iyo caalamka intiisa kale saacad walba waxaad maqashaa wararka star fm qorshahayagu waa inaad noqoto qof mar walba la socda dhacdooyinka dunida noqo qof nala shaqeeya oo nala soo xidhiidro adigoo soo tabinaya dhacdooyinka u baahan baahinta gaar ahaanna kuwa agagaarkaada ka jira star f m waa warbaahin adiga ku gaara kuna hadasho afkaaga hooyo ku taageer maqalka una raarici dhegta star f m waxay kaalinta koowaad ka gashay idaacadaha kale ee ku hadla afka soomaaliga ee ku yaalla dalka kenya dhinaca kale u dhig waxay kaalin muuqata ka ciyaartay guud ahaanba idaacadaha kale ee ku hadla afafka qalaad ee looga hadla dalka kenya wax ka yar saacad star f m waxaa la jaanqaada in ka badan shan iyo toban dhegayste kuwaasoo dhegta u raariciya habka san ee loo tabiyo wararka iyo barnaamijyada maalin walba waxaan qaabilnaa dhegaystayaal ka badan kun kuwaasi oo ka qayb qaata barnaamijyada kala gedisan ee ka baxa idaacadda star f m waxaa keenay inaan hoggaan u noqonno idaacadaha kale adiga sababtaada waa adiga dhegayste qofka keenay lebinta maanta star f m ay ku naaloonayso waxaannu ku leennahay waad mahadsan tahay star f m waa warbaahin adiga ku gaara kuna hadasha afkaaga hooyo ku taageer maqalka una raarici dhegta ka dhegaysa star f m duruusta diiniga ah adiga oo kaga boganaya mashaa'ikh kala duwan oo cilmiga ku xeeldheer rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala cadow buu idin yahay ee cadow ka dhigto iska jir oo ka taxadara iska ilaaliya haddii aad isagii weydo waa uun xaq kula yaallood hayn la odhan maayo sida muslimkii ha loo sadaqeeyo oo gaal dee sadaqa ilaahay kama aqbalo dhibka iyo ba'a waxaa nagu haaya xidhiirkii allaanu goynay rabbi xidhiirkii nagala dhexeeyaan goynay ilaaha weynee waaxidkan rumaysnahayna waxa wax lama aha abuubakar kolka meesha uu rag ku dhaafay waxaa weeye wuxuu hawshu arka mid ilaahay qabta guriga ilaahay markaad soo gasho cibaadaad u timid waxaan cibaado ahayn munaasab kuuma inaad la timaado xaqnimaduna ma aha fulaan laguma ogaada anigana laguma ogaado qof kale laguma ogaado xaqnimada waxaa lagu ogaadaa waa kii ilaahay uu qariray muwaafaqsan yahay wey yaquulu abu talxa abu talxa ayaa ilaahay baryay wuxuu leeyahay innaka adiga ilaahow la taclamu waxaad og tahay yaa rabbi rabbigaygiyow annahu shaniye yucjibnii inaan la dhacaayo oo aan ogolahay oo aan ay cajibgelinayso maca rasuuli rasuulka ilaahay inaan la baxo inaan la dhacayo oo aan ogolahay
ka dhegaysa star f m intaasiya in ka badan oo ku saabsan duruusta diiniga ah adiga oo kaga boganaya mashaa'ikh kala duwan oo cilmiga ku xeeldheer star f m codka gobolka waqooyi bari
war farxad leh ma la socotaa in hadda astaanta idaacadda star f m aad ku xihan karto teleefonkaada gacanta oo aad mar weliba ku raaxaysan karto astaanta idaacadda star f m haddaba si aad maantaba ugu riyaaqdo astaanta idaacadda star f m ku xidho teleefonkaaga adigoo qaraacaya xidig siddeed hal hal xidig sagaashan iyo toddobo afar gees si aad u hesho astaanta star oo ay teleefoonkaada ugu soo dhacdo dhegayste fadlan maantaba ku xidho teleefoonkaada astaanta idaacadda star f m oo ina taageer star f m codka gobolka waqooyi bari
iskusoo noqod wanaagsan dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad degeysanaysaan boqolaal iyo weliba boqolaal caruur waa boqolaal caruur ah ayaa markaasi lagu dilay oo lagu dhaawacay saacad saacad kastaana gaza waxaa markaasi kor u kacay tirada caruurta halmarkaasi lagu dilayo waxaana in markaasi la joojiyay dilka caruurta loo geysanayo sidaas yeesire ayda qaraabada mid u qaabilsan caruurta sawirada iyo weliba dabcan sheekadu waa mid cad waa mid iska cad yihiin caruurta leh gobasho aada u xun dhaawac dhaawacyo hoobiye weliba luga markaasi lumay dabcan isbitaaladana si weyn ayaa loogu dabcan dayrinaya in markaasi lagu daaweeyo haddana tirooyinka ayaa sii kordhaya dhegeystayaal caruurta israa'iil ee lagu haysto gaza waa inay markaasi si badbaado leh loo si degleglah ula midoobaan qoysaskooda iyo weliba kuwa ay jecel yihiin xaaladaha biniaadanimada waxay gaartay heerkii ugu hooseysay haddana dhammaan warbixinada ayaa markaasi tilmaamaysa in weeraro kale naxariis darro ah iyo weliba sharciga caalamiga meel markaas in lagu dhacay waa in markaasi la helaa cadaaladda la keenaa shakhsiyaadka dhibaatada ee caruurta markaasi kula kacay gaza unisef waxay markaasi ku baaqaysaa xabad joojin deg deg ah iyo weliba iyo waa hal dhibic hal milyan oo qof oo ku dhowaad kala bar ay caruur yihiin looga digay markaasi in ay ka guuraan wadada kaho dabcan wadada ka hor waxaa la filayaa inuu markaasi noqdo weerarkii dhulka oo markaasi lagu qaado mid ka mid ah meelaha ugu dadka badan ama ugu badan yihiin meheradaha laakiin ma jirto meel ammaan ah oo markaas dadka rayidka ah ay aadi karayaan caruurtii weliba qoysaska gaza waa inay markaasi dhab ah waa si dhab ah uga dhammaadaan cuntada biyo korontada daawo iyo weliba inay helaan ammaan ah oo markaasi ku heli karaan isbitaalada kadib maalmo duqeymo cirka ah oo markaasi la jaray dhammaan wadooyinkii saadka markaasi lagu gaarsiin lahaa warshada korontada keliya gaza ayaa markaasi ka dantay shidaal dabcan galanimadii arbacadii aynu soo dhaafnay iyadoo xirtay korontadii biyaha iyo weliba daaweyntii biyaha dabcan oo biyaha markaas wasaqeyn nadiifin jirtay inta badan dadka deegaanka kama heli karaan biyo ay cabaan adeeg biyo adeega markaas badbaadinta biyaha guriga inta badan ay isticmaalmayso tuubooyinka ayaa sidoo kale dadka markaasi ka go-ay waana tan hadda markaasi ku sheegayso in aan looga baahnayn in israa'iil sidaas ay ku dhaqaaqdo ugu yaraan lix biyood saddex goobood oo biyaha oo markaas lagu shubo hal kayd biyood iyo weliba hal warshad oo nadiifin ah oo markaas u adeegsan u adeegsadaan in ka badan ilaa hal milyan oo qof ayaa waxyeelo soo gaartay oo duqeymo dhanka diyaaradaha biniaadinimadu waa in markaas ay si badbaado leh u heli karaan caruurta iyo weliba qoysaskooda dabcan loo adeegayo iyadoo sahay nafadbaadin ah dadka la gaarsiinayo meel kastana oo ay joogaan dagaal kasta dagaal kasta kuwa ugu dhibka badan waa caruurta tani waa run naxdin ayay markaas iminkan anaga inugu reebeysaa sida ay hay-adda markaasi tiri weli idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib iyo dhammaantiina ku maasantihiin la socodka idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhammaan dhegeystayaal bal marka intaan gaza mar kale aan ku laabanin aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka adhegeysan idaacadda star waa dabca shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheed u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay dadka ku farxaan macmiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga four g ay ku heli karaan ilaa iyo labaatan shan maalin weliba kahama katalulu katalulu safaricom waxay markaasi doonaysaa inay macaamiisheeda ka faa'iideysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka ah waxaa hadda dhegeysta iibsan kartaa telefoon cusub oo new neon rey ah oo waxaad ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba fursadan ayaa keliya waxaa markaasi ka faaideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamuisi telefoonka kenyan ku yaqaanay kabame mutoshlaaf soomaalida dhadwaana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeega hama katalulu xabdiga ayaa waxaa markaas la dhahaa dhipa mudhowgo mudhowgo oo micnaheed markaasi tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin kara adeegan dhegeysa qabidla qasab la-aan tusaale dhegeyste markaad hayso telefoonka casriga oo internet aad u isticmaalayso waxaad ka faa-iideysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googolka ayaa sidoo kale wax ka baari kartaa oo aad markaasi kugu raaligelin karaa khariirada ayaa sidoo kale ama googolka dabcan googol maapka waxa u taqaano sawiro qurux badan ee telefoonka sidoo kale aad u qaadan kartaa ilaa wax waliba aad u baahan tahay wsita u watahay waxaana markaasi ka mid ah gabdhaha inay ka baran karaan qeybta markaas cuni karinta isqurxinta caarqaanka iyo sidoo kale cilaanka waxaa intaa kuusii dheer in haatan dugsiyada waqtiyada markaasi caruurta caruurta jaamacadaha koolejyada iskuulada sare iskuulada primariga dhegeystayaal in wax badan ayagana markaasi cashiro laylay halkaas ay ka baran karaan dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale safarda fursadan lipa mdhogo mdhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa-iideysan doontid wejiga hore ee fursada lipa mdhogo mdhogo si aad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mdhogo mdhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhowa ee safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsi badan halkaas aad ku gaartaa kuna booqataa regista kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqiga aad markaas ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysaa inaad markaasi tartiib ah iskaga bixiso haddii aad markaasi fursad u hayn haysan inaad markaas hesho waxay micnaheedu tahay haddii aad haysato telefoon casri ah ama haysato telefoon casri waxaana diradda la saaray dadka aan markaasi haysanin telefoonada casriga ama telefoonada cid waliba markaasi maanta u baahantay smartphone-ka si aad u ogaatay inaad heli karto telefoonkaasi qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xololipa mdhogo mdhogo halkaasay kala si aan baqaadi kartaa dhegeysta fursada kala duwan aad ku heli kartaa dhegeystayaal idaacadda star f m dib aan usoo noqono barnaamijka dhegeysta saaka diirada ku saaran ee kaga hadlaan ilmaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada oo hadda markaasi xaalado kale ee markaasi soo baxayaan ee israa'iil iyo waxay markaasi ku hayso dhulka falastiiniinta ee gaza dhegeystayaal iyadoo markaasi hadda mareykanka uu garab u noqday sheegana inuu xitaa markaasi booqan doono maalinta berito arbacada ah dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qeybari saaxiib yaal dhegeystayaal dhammaantiiba ku mahadsantihiin sida wanaagsan marwalba inoo dhegeysataan boqolaal kun oo caruur ah iyo weliba qoysaskooda ayaa bilaabay inay ka qaxaan waqooyiga gaza ka hor weeraro waaweyn oo ay markaasi kusoo wajahaan ama kusoo wajaheen dabcan askarta israa'iil waxay daba socotaa maalmo un duqeymo ka dhacay gaza kadib weeraradii arxandarada ahaa dabcan waa weeraradii markaasi dhegeystaal raalli hada waa weeraradii markaasi ay qaadeen waa toddobadii oktoobar ee bishan dhegeystaal ay qaadeen dabcan qasaam waa kuwa markaasi ka dagaalama gaza dhegeystayaal ku dhowaad ilaa toddobaad oo markaas dabcan uu dagaal ku socday ayaa lagu soo waramaya in boqolaal caruur ahi markaas ay ku dhinteen komanaan kalena ay ku dhaawacmeen unisef waxay markaasi ka baqaysaa dabcan ku baaqaysa xabad joojin raalli hada wuxuu ku baaqaysa xabad joojin deg deg ah ilaa iyo waa hal dhibic hal milyan oo qof oo ku dhowaad kala badh oo ka mid ihi caruur ayaa markaasi lagu soo dabcan looga digay inay markaasi ka guuraan ka hor waxaa la filaya inuu markaasi noqo weerar markaasi waa dabcan weerar military oo markaasi ka ballaaran oo loogu qaado mid ka mid ah meelaha markaas dadka dabcan inta badan ay u badan yihiin caruurta iyo qoysaska gaza ayaa si dhib ah markaas uga dhammaaday cunnada biyo koronto iyo daawooyin dhegeystayaal sida warbixinta markaasi ay tilmaamayso gaza ayaa hadda markaasi dabcan la il daran sida xaaladaha markaasi looga samata beex lahaa shaqaalaha unisef waxay sii wadaan inay dabcan ka jawaan baahida muhiimka ah ee caruurta ee guud ahaan marinka gaza laakiin gelitaanka ayaa aada u noqonay mid cariiri ah oo aada khatar u ah binaadinimada ayaa sidoo kale looga digay inay markaasi ka guuraan magaalada gaza laakiin shaqaalaha unisef ayaa markaasi joogi doonaan koonfurta gaza si ay markaas uga sii wadaan bixinta adeegyada caruurta markaasi ay u baahan yihiin ilaa kama dabcan caruurta meel kasta ay joogaan waa in markaasi la ilaaliyo mar waliba oo waana in markaasi weligood lasooma weerarin ayuu yiri rosel waxaana markaasi ku celinaynaa baaqii xogayaha guud ee qaramada midoobey ee ahaa in la baabi'iyo amarka ah in ka badan waa hal ka badan hal milyan oo markaas rayida oo falastiiniyiin ah inay markaasi ka baxaan ama ka qaxaan waqooyiga gaza inay markaasi qaadaan dhammaan tillaabooyin suurtagal ah inay si u buuxiyaan ammaankooda iyo weliba ilaalintooda ila kasta ama ilmo kasta uma qalmo wax ka yar wax yar oo dhegeystaal oo dhibaato jareexaha dhegeystaal sida ay warbixinta markaasi qaramada midoobey ku tilmaamayso dhegeysta markan dhankaasi hargeysa hanad oo waa todobaiyo toban sana jir dhegeystayaal waxaana waxa uu xasuustaa in markaas isaga oo shan iyo toban jir ah lagu xidhay xaafadda qodhac dheer ee magaalada hargeysa islamarkaana loo taxaabay saldhiga degmada ee maalmo ku qaatay dhegeysa kadib waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu markaasi ku kacay falgacan ka hadal ah isagoo mindi u adeegsanayo in uu ku dhaco telefoonada gacanta dadka waa qofka waa dadka markaasi bedistarianka kama kuwa markaas wadada hareerahooda lugeeya xaafadeeda dabcan waa qudo dheer waxaa noogu yimid ciidamo booliis ah wayna inay xidheen waxaana la geeyey saldhiga degmada dhowr maalmood kadib waxaa la ii gudbiyey ama waxaa lai ii gudbiyey maxkamadda oo lagu soo ogay fal tuugnimo ah oo markaas lagu soo ogay waxaana adeegsaday mindi oo aan markaasi ka dhacay telefoonka gacanta gabar waxaan ahaa arday markasta markaasi shan iyo toban jir ah ayuu yidhi wiilkaasi si la mid a kumanaan caruur ah oo reer somalilan ah oo sharciga khilaafsan hanad waxaa markaasi lagu soo ogay xeer ciqaabeed kuwankaasi ka tirsan xeer ciqaabeedka somalilan somalilan caruurta waxay markaas inta badan la kulmaan sharciga sababo kala duwan oo awood markaas awood u sheegasho ah kuwa caadiga waa dembiyada markaas yar ama dembiyada markaasi sida dabcan dagaalka ama isticmaalka daroogada marka qaarkood caruurta ku kacda faaldambiyeedka waxaa loo isticmaalaa ama qosab lagu qasbaa ama lagu qasbaa si dadka weyn ayaa lagu xukmiya kiiska hanad waxa aan markaasi la kulanay booqashadii caadiga ahayd ee aan markaasi ku tegay magaalada hargeysa agoosto labada kun koob iyo labaatankii waxa uu markaasi ka mid ah maxaabiis gaar ahaana maxkamadda la keenay si loogu sheego ama looga dhegeysto kiiskooda dembiga ku qoran dabcan dabcan xaashida dacwadiisa waxa uu markaasi ku qora tuug iyo weliba rabshado waxaana horey lagu xukumay afar sano iyo weliba lix bilood ayay tiri naciima biile oo ah qareen ka tirsan xarunta difaaca sharciga ee caruurta ee c l d c oo ah lamaane unisef ah haddaba dhegeystayaal somalilan boqolaal caruur oo markaas lagu soo gaaday dembiyo ayaa sanad kasta lagu maxkamadeeya nidaamka cadaaladda ee markaasi ee aan qayngaarka ahayn sidaasi darteedna lagu xukumo dabcan jiilasha dadka ama qaabka waa qaabka loola labo si dadka weyn halkaas inta badan loo diido agab ku filan iyo weliba caafimaad dhimirka ah iyo weliba adeegyada dhaqan celinta ah ay markaasi u baahan yihiin caruurta eedeysanayaashu ayaa sidoo kale ku magac nooc dabcan ka maqan nooc kasta oo markaasi ka mid ah qareenada oo ay markaasi ku adag tahay inay qabsadaan qareemo sabab ah oo saboolnimada markaasi owgeed ama sidoo kale aysan axmili karin mase awoodi karin hanad waxaa markaasi tilmaamay in markii la xukumay loo diray goob markaas lagu hayo dadka waaweyn oo buux dhaafiyey halkaas oo uu ku arkay qaar ka mid a maxaabiista qaangaarka ah oo si xun markaas u isticmaalaya daroogada intii aan markaasi xidhnaa waxaa la igu xidhay maxaabiista weyn gaar isticmaalaya maandooriyaal iyo weliba caruurta qaar waxaa markaas ay sameeyeen ama saameyn ama saameyn ku yeelatay qaadashada daroogada waa inuu markaas adkeyd in markaas la qabsado waxaana markaasi ku riyooday mararka qaar xaaladda dabcan qolka lagula xidhay hanaad ayaa ku sharaxayaa ka hor inta uu markaasi aansixinin sharciga caruurta caruurta waxaa in markaas in ka badan lagu soo oogi jiray xeerka habraaca dembiyada kaasoo xidhi jiray xuquuqdooda iyo weliba xeriyadooda walana dhaqmi jiray sidii qof weyn sidoo kalena soo xigtay saraakiisha ama soo xigin jiray saraakiisha c l d c waa nidaamyada qaarkood oo u fiican ama u markaas u qalabaysan si ay markaas u daboolaan xuquuqda iyo weliba baahida qofka caruurta leeyahay intaa waxaa dheer caruurta la eedeeyey in badan waxaa aqoon uma lahan xuquuqdooda kiisaska ugu nugul waa caruurta kooxaha markaas lagu tirada badan yahay caruurta nafaqada iyo weliba caruurta markaas ogreetiga waa kuwa markaas ugu sawalka badan uguna dhibaatada badan uguna xoleyso badan dhegeysa sida warbixinta ay sheegayso haddaan nahay c l d c waxaan qaadanay xoriyad inaan markaas raacfaan ka qaadano kiiska hanad marka laga reebo da-yartiisu waxay markaas ku dhashay qoys ku nool xeerka faqriga heerka faqriga dhegeysa ku korisay hooyo keligeed ah waxaan raacfaan ka qaadanay xukunkiisii labada kun koob iyo labaatanka laakiin nasiib daro maxkamadda raacfaanka waxay ayday xukunkii hore ee maxkamadda hoose ee afar sano iyo bar ayay markaas ay tiri nimco haddaba waxaa unisef iyo weliba dabcan kaashanaya taageerada deeqsinimada leh ee hay-adda horumarinada caruurta ee denmark daninda waxaa la markaas sheegay in hay-ado ay markaas ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha bulshada adeega shaqaaleynta somalilan ee mesaf waxay taageertay diyaarinta weliba dhaqan celinta xeerkeeda gudbinta c r a waxay siisay caddeyn sharci ah oo ku saabsan xuquuqda caruurta iyo weliba waa dardargelinta cusub ee kiiska xanad halkaasi kooxaha c l d c ay u gudbiyeen raacfaan ama waa racfaantii labaad oo ay markaasi kiiskooda ku dejinayaan sharciga cusub markii loo fiiriyo muddo bilood ah ama muddo bilo ah oo markaasi dacwad socotay kooxda waxay markaasi ku guuleysteen inay markaasi ku qanciyaan maxkamadda raacfaanka dadaalka faraha badan ee markaas inta badan ku sameeyeen shaqsiga tilaabada markaasi lagula kacay sida markaas ay sheegayaan waxaa kale ay ka faa'iideysteen c r a maxkamadda ayaa lix iyo weliba toban jeer oo bishii noofembar labada kun layo labaatankii laga soo xiray deegaanka maxamed mooge ee magaalada hargeysa oo lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay koox burcada weliba sidoo kale inuu markaas u tuureeyey koox burcada dhegeystayaal waxaan ciyaarnay gobadda cagta markii uu dagaalka dhexmaray laba kooxood wiil ayaa lagu weeraray mindi niman booliis ah ayaa markii dambe guriga noogu yimaad oo xidhay kadibna waxaa la iigeeyey maxkamadda waxaana la igu eedeeyey isku daydil maxkamadda ayaa maxamed ayaa markaasi ka sheekeeyey dhegeystayaal xabsiga dhexdeeda waxaa markaasi nagula ciqaabay qaraaciis waxaana si ulakac ah biyo lagu shubay waajoodareyaashooda maxamed ayaa arrintaasi ku daray sidaa laga soo xigtay c l d c waxay markaas ogaadeen hiiska dhegeystayaal maxamed kadib markii lagu hayay xabsi muddo lix bilood waxaana si lamid ah kiisku ugu dabagaleen c r a waxayna markaasi sheegeen inay hadda caqabada culeysyada markaas maxamed haysato waa hagaag waxaan si markaasi waxaan si isku mid ah u xusnay in maxkamaddu ay markaasi ku dhaqmaan habraaca ciqaabta eh markaas lagu oogay maxamed marka laga eego ama la eego soo bandhigitaanka c p a isagoo markaas aan markaasi qaangaarin waxaana markaasu ku doonay kiiska arrinta maxkamadda ha ogaadaan inuusan kusii xirnaan karin waxaana ku guuleysanay inaan kiiskaasi u dhigno dacwad halis ah oo markaas jirka qofka lagula kacay ama dhibaatada sida uu yiri cabdi oo ka tirsan c l d c unisef maxkamaddu waxay hadda markaasi tilmaamay maxkamaddu maxamed waxa uu yidhi iskuuladkii waan ka baxay oo dhegeysta waa sida uu markaas sheegaya iskuulkii waan ka baxay laakiin markii dambe waxaa markaas ku biray maxad lagu barto farsamada laba bilood markii aan markaas koorsada ku jiray ayaa la xiray waxaana la isii daayay bilo waxaana markaasi seegay bilo muhiim ah oo waxbarashada waxaana markaas ka mahadcelinaya inaan markaas xoriyada markaas dabcan uu sheegaya inaan waxbarashada waana ka mahadcelinayaa inaan markaas xoriyadda helo laakiin aabahay waxa uu markaasi u dhexeeyaa shaqooyinka hooyadayna ay markaas waxay todoba caruur oo leh waxayna markaas ku kasbataa mushaar yar iyadoo oo markaas loo marayo dabarka waxaana ama dabcan dadka markaasi kuadka caruurta xamaalaay tahay hooyadiisa hayntu hayntu waxay caadi ahaan bilaabatay ku keentay samafalka jidheed ee maskaxdu ee caruurta weliba xididaha markaasi dhaqdhaqaaqa ee dhibaato ku keeni karta dhegeysa sida uu tilmaamayo sidoo kale iyadoo ay markaas uhelinayaan maamulka iyo weliba hay-adaha cadaalada unisef waxay markaasi tababar saraakiisha garsoorka weliba xilaalinta hababkan waa saaxiibtinimada ee caruurta iyo weliba habka as-aasiga in markaasi wax ay ka baraan kana fahmaan in markaasi xerig uusan qaban karin ilmo yar ama wax haduusan markaasi qeengaarin ama uu ka yaryahay sideed iyo toban sano dhegeystayaal sida xeerka markaasi dastuuriga qaarkood inta badan ay kala qorayaan laakiin hay-ada qaramada midoobe waxay markaasi raadinaysaa ama sheegtay in hadda looga fadhiyo in markaasi la tixgeliyo xaqooda xuquuqdan markaasi la siiyo caruurta dhegeysaleh dadka intooda badan ay dhibaato ah ay kasoo gaarto si walba haba ahaatee markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar walbaxay macaamiisheed u haysta adeegyada wanaagsan ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan ama qofkuu soo iibsan karo fowji oo casri ah oo markaasuu ku iibsan karo telefoonka qiimihiistii aas u jaban labaatan shilin maalin weliba hamaka tululu safaricom ayaa waxay markaasi dooneysaa inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaa hadda dhegeystay iibsan kartaa telefoon cusub oo union rey ah oo waxaad markaas ka iibsan kartaa labaatan shii maalin waliba fursadan ayaa keliya waxaad ka faa'iideysanaysaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi iyo telefoonka kenyaan ku yaqaanay kambambe ama tooshalaha dhegeystayaal soomaalida dhaadwaana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka talulu adeega ayaa waxaa markaas laalipa mudhogo mudhogo markaas micnaheedu ay tahay ama tartiib tartiib adeega iskaga bixi tusaale dhegeysta markaad haysato telefoon casri ah oo internet aad u isticmaali karto ayaa waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googoleka ayaa waxaad markaas kaga bari kartaa waxaa adiga doonayso danaynayso telefoonka waxaa wanaegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaalso tilmaamaha qariirada googolka sawir sidoo kale aad ku qaadato waxaa markaas la kulmay nin markaasi saaxiibka markaas ku shaqaysto tagsiga kagana faa'iideysto dhegeysa fursadaha markaasi kala duwan oo mar weliba uu la kulmo markay markaas waa markii magaalo kale uu ku cusubay mise markuu uu awoodi waayo ama uu jahwareero dhegeystayaal waxaana ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay markaasi ka baran karaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan cilaansaarka hargaanka dhegeystayaal oo qurxinta iyo makeupka waxaasoo dhan ayuu markaasi ka baran karaan ilmaha jaamacadaha kolojyada iyo weliba iskuullada sare akhristaan ayagana fursad ayay haystaan halkaasi cashirada ka daraysaysan karaan amase ka baran karaan cashirada layliga macaamiisha waxaa looga doonayaa inay markaasi fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new reya iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iideysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan halkaas aa ku aadi karta ka dhegeysta kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysaa halka baaqiga ama dhegeys waa dhifus aad bixinaysaa halka lacagta kale baaqi aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso labaatan shin maalin weliba haddii aadan fursadaas u haysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaray dadkaan telefoonka casriga ee smartphoneka aan haysanin si aad u ogaato qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash idaacadda star f m curto gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal waana ku mahadsantihin sida wanaagsan ay noo dhegeysataan sida wanaagsan marna idaacadda inaysan iskaga bedelin sida wanaagsan marwalba ehel aad oga dhigataan star f m codka gobolka qoybari oo aynay baahannahay sida inooga baahan tahay marwaliba aan ugu baahantihiin idaacadda star f m saaxib yaal sidaasi nabadgelyo shukran dhammaantiin waana ku mahadsantihiin qaabka wanaagsan sida quruxda badan marwaliba ayna mawjadasiin iyna iskaga bedelin una dhegeysataan nabadgelyo yuusuf bakad ayaa soo saaray arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxoojiyada nii farsameynaya niinala socodsiinaya saaxiibayaal adigana mahad ayaan kuu celinayaa inta markaasi dhegeysanaysay inta ila socotay inta markaasi dhuganaysay waxyaala hay-adaha qaramada midoobay ay markaasi kasoo xegnay mise ay qoreen saaxiibayaal nabadgelyo shukran dhammaantiin